gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliya mudane maxamuud macalin cabdille oo maanta shir jiraa'id ku qabta xarunta dhexe ee hay-adda sudmo ayaa wax ku dhawaaqay in dalku uu galay marxalad abaar adag ah loona baahan yahay in gurmad deg deg ah oo aan kala har lahayn la gaarsiiya dadka soomaaliyeed kadib markii uu baaqday roobkii deerta oo la filayey bishii sebteembar oktoobar iyo nofembar ee sanadkan gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliya mudane maxamuud ayaa waxa uu ugu baaqay hay-adaha dowladda iyo dadka soomaaliyeed ee wax haysta iyo deeqbixiyaasha inay si wada jir ah uga istaagaan u qareemidda dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo sidii looga hortagi lahaa in abaartu ay ka gudubto xaddiga ay hadda marayso xaaladda dalka u maraayo waxay tahay inay abaar xun oo runtii roob la-aantii dayrta ay kaliftay ay runtii dalka ka jirto taasoo runtii iyaduna aan la ogeynin runtii guga laftikiisa xaalku sidau naqanayo abaartii weyneed oo runtii dayrta iyo guga udhexaysan ayay hadda nagu bilaabatay saamaynta abaarta xaaladda dalku wuxuu marayaa lix milyan oo qof ka badan ayaa gurmud bini'aadanimo u baahan lixdaas milyan saddex milyanoo ka mid a waa dad runtii wajahaya xaalad halis ah oo runtii ku dhowaad ku dhowba inay mataqaanaa waxuu ahay ay waayaan nolosha qutub daruuriga maalintii ku dhowaad laba boqoloo kun oo qof ayaa ku barakacday runtii abaartii hadda mataqaana biyeerida dayrtu ay kaliftay ku dhowaad hal milyan iyo shan boqoloo kun oo xoolo ah ayaa runtii lagu waayey oo ku dhimatay gobollada runtii ay sida ba-an u saamaysay ay ka jirto waa ilaa iyo saddex iyo toban gobol oo runtii sideed iyo tobankii gobol ee dalka ka mid a saddex iyo tobankaas gobol waxaa ka mid a gobolka gedo hiiraan baay bakool mudug bari togdheer sool iyo gobolada galguduud shabeellada dhexe shabeellada hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose